magaalada baraawe ee caasimadda dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa shahaadooyin lagu guddoonsiiyey dhalinyaro baratay xirfadda harqaan tulista kana qalin jibiyey madarasatul qur-aan al dacwa ee magaalada baraawe munaasabadda lagu dhiirigelinayay dhalinyarada baratay farsamada tulista dharka ayaa waxaa ka qayb galay qeybaha kala duwan ee bulshada waalidiin macalimiin iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay cabdulqaadir sheekh maxamed oo kamid ah mas-uuliyiinta madarasada ayaa sheegay in ay ka go-an tahay in dhalinta soomaaliyeed ay ka caawiyaan in ay bartaan xirfad si ay u anfacaan noloshooda iyo tan ehelkooda farsamaday barata iyo xun mayki dhahayeen aldadaale dadaalka isin oo soo dadaashan hid alki dhaafna qofka walse bari kara usoo walsoo barida wala ku ahaatee walbarasooda maska shaqaysada siki dhaaf usoo walka sahay shuqlu masabaha marka may iki dardaaranayee ardayda oo xafradan soo barata in oo hore ay wadeen walbarashada xarqaanka cilmo abadkaysa dareero qaar ka mid a waalidiintii iyo waxgaradkii munaasabadda ka hadlay ayaa ku ammaanay maamulka madarasada sida ay dhallinyarada soomaaliyeed uga taageerayaan in ay xirfad ay ku shaqaystaan bartaan waxaa halkan mahad ballaaran ugu celinayaa walaalkeenna cabdiqaadir oo juhdi ku soo bixiyey hantidiisii iyo hooggiisba u soo horay in arday kuwa shal meeshan oo waxbarashada korontadii iyo waxaas meeshan oo loogu waxeeyey loogu xiray waxaan idin leeyahay waxbarashada waa shay qaali ah sinna aan looga maarmin waxaan idin leeyahay yacnii inaa ha iska dhistaan waxbarashadiina aa ku dadaashaan waalidiintana waxaan leeyahay si gaar ahaan waxaan leeyahay qof walabow cunugaaga waxaa ku dadaashaa waxbarashada yacni inuu heer sare uu ka gaaro niman xirfad baranin ayaa ciil qabo haddaad xirfad baratay oo aad shaqaysan karto gacantaada wax ku qabsan karto oo aadan cidba aanan baryaynin oo aadan cidba wax ka sugaynin oo aadan cidba gacanta aanan horsanaynin waxaa tahay qofkii guulaysta dhalinyaradan qalin jibisay ayaa la baray xirfado ay suuqa ku galaan kuna shaqaystaan taasoo ah tulista iyo naqshadeynta dharka qeybihiisa kala duwan waxaana arrintan ay qeyb ka qaadanaysaa yareynta shaqo la-aanta dhalinta soomaaliyeed